booliska dalka britain ayaa gacanta ku dhigay nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya oo toorey la dhacay gabar da'yar oo ku nool dalkan britain ninkan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha kadib markii uu ka soo noqday dalka ethoobiya oo uu ku dhuumaalaysanayay tan iyo sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka oo ahayd markii uu falkan geystay ninkan oo lagu magacaabo mahad aadan oo saddex iyo soddon sano jir ah ayaa qirtay dembiga loo haysto isagoo si ulakac ah mindida ugu weeraray gabadhaasi waxaana lagu xukumay shan iyo toban sannadood oo xarig ah falkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka coventry ee dalkan britain lix iyo tobankii sebtembar ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaana uu ka mid yahay goobaha ay aad ugu yar yihiin dadka soomaalida marka la barbar dhigo guud ahaan gobollada dalkan britain mahad aadan iyo gabadha dhibanaha ah oo hadda saddex iyo labaatan sano jir ah waxaa la sheegay inay ahaayeen saaxiibbo isku dhow ha yeeshee ma jirin xiriir qoto dheer oo ka dhexeeyey cabdiqaadir nuur waa sharciyaqaan ka howlgala xarumaha garyaqaanada ee dalkan britain oo inta badan caawiya dadka soomaalida gaar ahaana arrimaha sharciga waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dembi haddii qofku uu galo uusan ka baxsan taasna ay ka dhalan karaan dembiyo dheeri ah way dhacdaa mararka qaar qofka dembi inta galo inuu is yidhaahdo waad ka baxsan kartaa oo uu dalkiisa dib ugu noqdo marka qofkii runtii waxaa dhacaysaa inuu dembigii oo laba jibaaran muddo kadib kusoo noqdo oo xukunkii isagoo maqan la qaaday xukunkiina lagu riday markaana dadka uu is yidhaahdo waa kaa baaba-ay oo airboortkii ama meelihii kale ee laga soo gelaya dalkan uu lagu qabto isla markiina maxkamad la geeyo xukunkiina sidaas ku maaragtay qaabta asagoo laba jibaar muhiim waaye dadka gaar ahaan jaaliyadda soomaalidu jaaliyad wadankan ku cusub waa inkastoo muddo ay jiraan dad joogay laakiin way u baahan yihiin meelaha garyaqaanada oo lacag la-aanta ama meelaha sharciga hagahaya iyaga tala wanaagsanna siinaya inay maraan saysan mararka qaar uga cararin dalka iyagoo aan dambi weyn gelinin ninkan xukunka lagu riday ayaa la sheegay in markii uu la kulmay gabadhan uu isugu daray gacanqaad iyo tooriyeyn nasiib wanaag waxaa gabadha loola cararay cisbitaal halkaas oo lagu badbaadiyey looguna fidiyey gargaar caafimaad ninkan ayaa weerarkaasi markii uu geystay kadib u baxsaday dalka etoobiya oo uu dib uga soo noqday sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ugu dambaynna waxaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee hithrow markii uu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto dalka waxaana eedaha hadda loo haysta ka sokow weerarka toorida ka mid ah inuu ka meermeeray cadaaladda iyo dembiyo kale ridwaan xaaji cabdiweli v o a london